hay-adda baytamaal ayaa ceelbiyood u qaday shacabka tuulada isaaqiya dhacda galbeedka ismaamulka wajeer shacabkani oo in muddo ah biyo la-aan halkaasi ku noolayeen ama adeegsanayeen biyaha la iibiyo ee booyadaha ayaa waxay oga mahdiyeen hay-adda baytumaal sida ay ugu garab istaagtay inay helaan ceelbiyood waxaan mahad u celinaynaa ilaahay baan mahad u celinaynaa marka hore bacda ilaahay waxaan mahad u celinaynaa hay-addan baytamaal ee ceelka noo hagaajisay ayaan mahad u celinaynaa ajir iyo xasanaad allaha ka siiyo waxa weeye dad islaam ah oo aad noo noo garab qabta weeye biyo aad baan ugu baahneen dad iyo duunyaba dhibaato fara badan baa loo qabay marka waxaa weeye mahad baan u celinaynaa bacda intaas hay-addaas khayr allah ha siiyo jasaaka allahu khayr hadda waxaa weeye maanta waxaa lagu wareejiyey ceelkii maaragtay countiga countigana waxaan ka codsanaynaa dhibaatada lagu jiro waad aragtaan magaalada iyo mishintana isuma dhowa dadkana waxa weye dhibaato fara badan qofka marka caruur yaryar baa joogta iskuulka xataa waxa weye uma dhowa biyaha waxaan codsanaynaa in si degdeg a biyo naloo gaarsiiyo mahaddaan ilaahay askeenay ilaahaan ku mahadinaynaa baytamaalaan ku mahadinaynaa afar iyo toban sanan meesha u fadhinay argayna iloolayna meeshan ay ku dhumeen kayaan cindho weyn waa u laheyd danka ma lahayn haddana waxaan ka codsanaynaa anay noo degdeg hay-addaan hadday naga baxdaan u mahadsan celinayna hadday naga baxda anay cidda meeshan buuradu waa u jiideen dhirirkeeda anay dadweynaha kenya oo weliba alla ileh wota wax nooga qabato oo ku noolaana
magaaladan waxaa soo maray wax aan horey loo arkin oo gobolkan kursigan wajaar westi dadka degan meel magaaladan ka dhib badnayd oo ka baahi biyo badneed baahida xaggeeda biyaha ka badneed ma jirto waxay u boqoolayeen ilaa konton kilomitir ilaa iyo toddobaatan kilomitir ilaa soddon kilomitir bay u boqoleen ayagoo ay ummad yacni oo maata ah ay magaalada ka buuxaan waxaa arrintii xil iska saaray ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo hay-addan sadaqada u taagan ee baytulmaal waxaa kale oo aan ka codsanaynaa county government oo lagu wareejinaya hadda in ay dadkayaga ay ka beddesho soolarkan oo ay u beddesho injiin markii intaas samayso magaalada waxaa ka jira dadkii waa maato biyaha dhulkan waa ka dheeryahay in ay ay extension u bixiso ama ay u fidiso tubooyin oy magaalada tubooyin u geyso sarkaalad u hadashay hay-adda baytumaal ayaa sheegtay inay mashaariicyooyin kala duwan ay ka fulin doonaan carabiya iyo guud ahaan ismaamulka wajeer horena ay uga fulisay hay-adda baytumaal mashaariic kala duwan ismaamulka wajeer
elaborate right now, but inshallah, we do have more projects for Isaqiya. Uh, thank you very much, uh, Beytumal.
sidoo kale dowladda kauntiga wajeer gaar ahaan wasaaradda biyaha ayaa waxa ay ballanqaaday in ay biyogelin u samayn doonto magaaladaasi baytulmaal ceelkaana wax ay dad ku sadaqeeyeen waaye oo loogu tiragelay dadkii halkan degan inay helaan marka shaqadii u badneed waa noola sameeyey waxyarun baa noo haray waa halkaan oo biyaha ka qaadinoo magaalada geyna iyo dararkan wax ku darno hal iyo laba waxay ahaadaan say lacagta nooga gaarta iyo injin oon keenna hay-ado badanna waan la shaqaynaa oo injimiyi waxna siiyaan ama countiga aan ka keenna insha allah taas sidooga dhaqsiyaha badan ayaan samayn doonaa insha allah sanadkan dhexdiisa si kastaba ha noqotee hay-adda baytumaal ayaa mashaariiciyooyin kala duwan oo dhanka horumarka ah ka fulisa ismaamulka wajeer iyadoo tuuladan oo afar iyo toban sano biyola-aan aheedna hadda u hirgelisay ceelbiyood cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer